فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyadoo waqhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobadaan caawa idinkugu hayna waxaa ka mid ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر shan basaasiin ah oo lagu toogtay magaalo ku taalla cirifka fog ee jubbada dhexe magacyada ragga la toogtay dowladaha ay u shaqaynayeen iyo xukunka lagu ridayo ayaan barnaamijka idinkugu haynaa soorna way kabeenta ceeja firataa ku taala haddii dharka laga siibo bannaanka la soo bixiyo deeradaan la keeni wiilka ceejaaba ku taalaba dhaawacaa ku yaala xeragaaba inta aaga xiranba
haweenay ceeji ku dishay ninkeeda oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka dhacdadan oo magaalada muqdisho laga soo calaamadeeyey iyo dad tegay goobtaasi oo ka waramaya ayaan dhuuxa idinkugu haynaa madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay in dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ay ku difaacayaan dowladda xabashida itoobiya badda soomaaliyana uu rabo inay la isticmaalaan xabashida hadal uu jeediyey gurguurta uu ku difaacay itoobiyaanka ayaa barnaamijka idinkugu haynaa abey axmed oo taliyaha sirdoonka u magacaabay ninkii mas-uulka ka ahaa galka heshiiskii xaaraanta ahaa warbixin ayaan qodobkan idinkaga haynaa faahfaahin ku aadan dagaaladaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale inta uu dhuuxa socdo caawa waxaad ku maqli doontaan in ka badan labaatan hogaamiye dhaqameed oo kala matalayay qabaa'ilka dega jubbooyinka oo yeeshay kulan ballaaran kaasi oo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka iyo damaca itoobiya kelimaadka odayaasha dhaqanka iyo kaalinta wilaayada jubbooyinka ayaad maqli doontaan qodobadaas ayaan caawa barnaamijka ku faahfaahin doonaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag caawa waa habeennimo jimco ay soo galayso taariikhda hijirida waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa siddeedda bisha labaad labada kun afar iyo labaatanka ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan magaalada salagle ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka dhacay xukun xadduridda ah oo lagu fuliyey shan nin oo u shaqaynayay sirdoonada dowlado ka mid ah kuwa soomaaliya kusoo duulay iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleeda dalka ka jira fagaaro ku yaala magaalada salagle ayaa waxaa la soo istaajiyey shan nin oo lagu eedeeyey fal jawaasiisnimo ah ragga fagaaraha la keenay waxay kala ahaayeen axmed maxamed daahir wuxuu ahaa afartan sano jir basaas u ahaa dowladda maraykanka ninka labaad waa maxamed abuukar siyaad waa saddex iyo labaatan sano jir wuxuu ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ninka saddexaad ee fagaaraha salagle la soo istaajiyey waxaa lagu magacaabi jiray maxamed xasan cali waxaa sidoo kale loo yaqaanay faan badane waa oday lixdan iyo lix sano jir ah wuxuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee muqdisho ku sugan ninka afaraad waa saalax sokorow xaaji xasan waa toddobiyo labaatan sano jir wuxuu u shaqaynayay sirdoonka maraykanka ninka shanaadna waa yuusuf cabdulaahi xaaji aadan oo ciro loo yaqaano waa saddex iyo afartan sano jir wuxuu u shaqaynayay sirdoonka maraykanka mid ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha uga dhawaaqay waxaa lagu soo eedeeyey raggan iyo xukunka ay muteen ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad axmed maxamed daahir da-diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane axmed maxamed daahir wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkayga ah lagu magacaabo saabir waana ka qaatay waxaana ka qayb galay mar kulan la isku baraayay jawaasiista shabakadeenna waxaana shaqaalaysiiyey laba qof oo aan saabir ku xiray waxaan qaadanayay bil walba lacag markii laga reebo afar bilood waxaana la i qabtay anigoo sugayo in shaqo la ii diro waxaana la shaqaynayay muddo saddex sano ah axmed abuukar siyaad da-diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed abuukar siyaad wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista murtadiinta waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan macluumaad uga soo gudbiyo xaafadeenna haddii al-shabaab ay soo galaan laba mar ayay soo galeen waana u gudbiyey waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah waxaana ka qaadanayay lacag bil walba kadibna waxay igu qalqaaliyeen in aan ku biiro al-shabaab si aan dhexdooda ugu soo shaqeeyo weliba aan ku shaqayn doono shareexooyinka waana ka soo qaatay sidii ayaan ku soo aaday wilaayaadka aniga oo waxba qabanin ayaa la i fahmay sidaas ayaana la igu soo qabtay eedeysanaha saddexaad maxamed xasan cali oo loo yaqaano faanbadane da-diisuna tahay lixdan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka murtadiinta ee ku sugan muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed xasan cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waxaan ka mid ahay ciidanka riddada gaar ahaan guutada labaad qaybta labaatan iyo toddobaad waxaana la soo shaqeeyey shariif xasan sheekh iyo farmaajo intaba waxaa la i qabtay aniga oo ku sugan deegaanka ceelasha biyaha eedeysanaha afraad saalax sakorow xaaji xasan da-diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqeyn ka dhacday jilib intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane saalax sakorow xaaji xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana ku heshiinay inaan usoo gudbiyo xogta mujaahidiinta wixii aan heli karo kadibna wuxuu ii geeyey doctor ayuub asagana isla shaqadan ayaan isla qaadanay laba shaqo ayaan la qabtay kow waxaan xog ka gudbiyey meel ay ragga xisbada ka deganaayeen koontaroolka jilib ee waddada xamar waxaana dhignay shariixo aniga iyo xudayfe kadibna waxaa la duqeeyey saq dhexe raggii oo ka maqan goobta labo waxaan tusay xudayfe guri ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta in la duqeeyey iyo in kale ma ogi shaqadaas waxaan ku qaatay lacag konton dollar ah kadibna waa la i qabtay muddada aan la shaqaynayay waa sagaal bilood eedeysanaha shanaad yuusuf cabdulaahi xaaji aadan oo loo yaqaano ciro da-diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeyn ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane yuusuf cabdulaahi xaaji aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin seedigay ah ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray xogta mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan inaan shareexo dhigo goobo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow dhowr jeer ayaa waxaan u gudbiyey goobo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan shareexo dhigay laba goobood oo ay ka dhowaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta hal goob duqeyn ayaa ka dhacday midda kale iyadoo aan dhicin ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa shan bilood xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرار وبالله توفيق حدنا وحنفلنا إنا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiida qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay waxaa kusoo badanaya kiisaska qoysaska isdilaya saacadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho qeybo ka mida waxaa laga soo calaamadeeyey haweeney in ninkeeda ay ku dishay ceeji kaasi oo ahaa askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka qaar ka mida qoyskeeda ayaa aaminsan in ninka haweeneyda ay sun siisay intaa ka gadaalna ay ceeji ku dhammaystirtay haddaba qaar ka mid ah dadkii tegay gurigii lagu dilay askariga ayaa ka waramaya waxa ay indhahooda ku arkeen dhacda xanuun badan xaafadan ka dhacda oo dariskaayna e walaashahaynana e maamadan wiilkeeda daraad dhow la soo guursado gabadhaan wuxuu yidhi gabadhaan daraad dhow soo guurso aligu nikaaxe maanta lab saddex eeb oo isdhima doona waxaa la yidhi e, saaq salaadii waa la soo kacay waa mumurmeen wax yar afar sac waa la isla quraacday maamadu meel kaloo guri kaloo tacsiyo meelahaas ka dhacya aaday meeha anagana ku kulangnay waa isku sasalaagnay meeshii aan fadhiisanay mar tacsiyada ku gudanay hadda anagoo fidhino waxaa la yidhi wiilkaada waa suuxee soo orod ee maxaa suuxoog soo nadiif aam soo dhaafay ma- suuxoog maxaa ma ogiyay tiri haddii meeshii soo orodno inta imaanayba cunugii meedba waayba haye waxaa layidhi maxaa dhacay maxaa khalaafo dhexdiina ka dhacay ninkaan meednima maku ogi jira maku ogi ma iga xanuunsanin maxaa dhacay maxaad siisay ee ninkaan soori caanaan siiba ma isla cuntaan maskaligiisaa siis kaligiisaan siiy soorta caana hal mar oo afka gashta oo dhunji woo dhaafi woo istaa woo dhacyale ninkaan sooraa la siina waa waa dhahoosaa soorna way kabeenta ceeja firataa ku taala haddii dharka laga siibo bannaanka lasoo bixiyo deeradan la keeni wiilka ceejaaba ku taalaba dhaawaca ku yaala xeragaa inta aga xiranba xerigaa dhex gale intan waxaa aga taal wax oo koronta lagu qabta camal waa dibaab ku yaala labadoodana qolka ku jireen qof kale bini'aada aabis ma joogan hooyis ma joogan xaafada ay ku jireen asaa madax fiiqan laakiin haddii laisku fiiriyo sannadood jin waa laakiin asaa asiga waxaan ku qiyaasa toban iyo sideed toban iyo sagaal iidana waxaan ku qiyaas karaa toban iyo lix jir ama toban iyo todoba jir ay tahay iida gabadha maba barananba anaga faadama la yidhaha dhoy aabbeed hataa ma naqaano hooyadad ma naqaano waa la keeni aroos cusub leh baa saddex maalin le laisqabaaba maantaba ninkayaaba geeriyooda dhowaan ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ay haweenaydiisa ku gubtay magaalada muqdisho
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا barnaamijka dhow waxaa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa waxay noo soo socda qodobo ku saabsan waddanka itoobiya balse markaan aynu ku laabano magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa jeediyey hadal uu ku beerlaxawsanayo dowladda xabashida itoobiya sidoo kalena uu taageero weyn ugu muujinayo xasan gurguurte wuxuu yidhi dagaalka aan kula jirno xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ku difaacaynaa dowladda itoobiya wuxuu ka codsaday abiy axmed in xiisadda badda uu qaboojiyo hubkana loo wareejiyo dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab yaa naloo celinin meeshaas yaa naloo celinin hubaan haysanaa waa dagaalamaynaa shabaabaan u haysanaa shabaab annagana waa isugu roonaanaynaa iyagu dadka ay ka mid yihiin etoobiya dadka ay ka mid tahayna waa isugu roonaanaynaa laakiin inaan annaga had isku qalab qaadano toban sano labaatan sano soddon sano afartan sano kabacdi haddana aan shab intaa isdhaana haddana isdumino macquul maaha macquul maaha marka eh, dowladda etoobiya waxaan leenahay waddadaasa noo jeexin waddadaasa nagu duwin meel fiican oo dadkeenna iyo mustaqbalkeenna u fiican meeshaas nagama jirto badda aan ballaaran aan leenahay in la isticmaalaan rabnaa in nalala isticmaalaan rabnaa etoobiya iyo kuwa ka gadaaleeyo xataa kasii shisheeyaan rabnaa inay nala isticmaalaan kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dagaalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jiraan ay ku difaacayaan dowladda xabashida etoobiya taa beddelkeeda dowladda xabashida etoobiya madaxdeeda saraakiisheeda iyo shacabkeeda dhammaan waxa ay mar weliba jeedinayaan hadallo ay ku muujinayaan nacaybka ay u qabaan ummadda soomaaliyeed iyagoo sidoo kale mar weliba liida dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxay dad badan isweydiinayaan waxa xasan sheekh maxamuud ku qasbaya in uu mar weliba ahaado qof aad ugu nugul itoobiyaanka sidoo kalena taageero badan u muujinaya halka taa beddelkeeda xabashida itoobiya ay ummadda soomaaliyeed u muujisatay cadaawadda fog ay u qabto سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلى oo hagaag dhegeystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaanu ku guda jirnaa qodobo badan oo ka mid ah hogaanada dhaqanka beelaha jubbooyinka oo kulmay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo waddanka etoobiya dagaalo saacado badan qaatay ayaa faano iyo ciidanka etoobiya waxa ay ku dhex mareen gobolka shewa iyadoo dhanka kale dowladda xabashida etoobiya ay taliyaha sirdoonka u magacaabay ninkii mas-uulka ka ahaa galka heshiiskii xaaraanta ahaa isbedel kooban ayaa waxaa lagu sameeyey qaar ka mid ah wasiirada ugu muhiimsan xukuumadda xabashida etoobiya iyo hogaanka guud ee ammaanka waddanka abey axmed ayaa wasiirkiisa cusub ee arrimaha dibadda u magacaabay tay ataska silyase oo horey usoo noqday la taliyaha dhanka siyaasadda dibadda iyo safiirkii etoobiya u fadhiyey waxaa loogu yeero qaramada midoobe ninkan waa amxaar xubinka xisbiga talada haya ee b b balse inta badan siyaasiyiinta amxaarada ay isku dhaceen abey sababo la xidhiira dagaalka ka holcaya gobolka wareegto kale oo kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ridwaan xuseen loogu magacaabay taliyaha guud ee sirdoonka etoobiya oo ah awoodda labaad ee waddanka ugu sarreysa ridwaan ayaa ah mas-uulkii ugu sareeyey maamulka adisababa ee ka shaqeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee xeebaha soomaaliya loogu wareejiyay xabashida waxaana la aaminsan yahay in magacaabista sirdoonka etoobiya ay hordhac u noqon doonto duulaan sirdoon iyo beegsi ay xabashida kusoo qaado bulshada soomaaliyeed ee kasoo horjeeda heshiiskii dhexmaray abe iyo muuse biixi taliyaha cusub ee sirdoonka etoobiya ee nis ayaa dabayaaqadii sanadii labada kun saddex iyo labaatanka dhowr jeer safar ku tegay magaalada hargeysa halkaas uu ku karkarinayay galka heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya loo saxiixay kowda bisha koowaad labada kun afar iyo labaatanka dhanka kale abey axmed waxaa awoodaha waddanka etoobiya uu ku wareejinayaa qaar ka mid ah dadka ay isku tolka yihiin ee oromada ay isleeyihiin siyaasiyiin badan ayaana aaminsan in abey axmed uu rajeynayo in dhowaan uu boqor isku caleemo saaro
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad dhegeysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan iyo dhegeystayaal idinkaga imaanaya hogaanka dhaqanka oo ka kooban ilaa labaatan hogaamiye dhaqameed oo matalayay qabaa'ilada degan jubbooyinka kulan ku saabsan xaaladda guud ee waddanka iyo damaca etoobiya waxaa kulanka ujeedadiisu ahaa sidii ay go-aan uga qaadan lahaayeen himilooyinka guracan ee nasaarada xabashida etoobiya kulanka oo ay ku dhammaayeen inta badan nuuqabada gobolka ayaa waxaa ugu horeen daah furay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadnaqayaa mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa dhammaan nuqabada salaadiinta waxgaradka wilaayada jubbooyinka oo iskugu yimid kulankan looga arrinsanayo qadaayaadka iyo xaaladda soo korodhay gaar ahaan zaylac mu'tamarka magaciisa waxaa la yidhaahdaa almu'tamar atashawuri linuqabaa wilaayati juba alislaamiya didda admaac alxabasha xowla ixtilaal albaxru somaal waa kulanka wadatashiga golaha dhaqanka wilaayada juba ee looga soo horjeedo damaca xabashida iyo qabsashada badaha soomaaliya waa cinwaanka een mu'tamarka weeyaan waayihii dhoweyd baa barnaamijkaas markuu soo ifbaxay aad iyo aad bay uga dhiidhiyeen dhammaan ummadda muslimka ah ee bariga afrika ku nool gaar ahaan soomaaliya ayagoo aad iyo aad uga soo horjeystay qadiyadaas dal iyo dibadba Een, si guud ayaa looga hadlay nadawaad ayaa laga qabtay isku soo baxyo ayaa hooshaas wilaayadu ay ka qabatay Een, guddiyo waxaa la diray dadka wacyigelinaya oo u sheegaya qadiyadaas waxa weeye inay ka kacaan ayna mowqifkooda caddeeyaan ummaddana waxaa la wada faray dhammaan istinfaar inay isku soo baxaan in la dagaalamo in la iska dhacsho cadowga horarka ah meel walba ayaa hooshaasi laga abaabulay waxaan insha allahu tacaala ummadda aan ku baraarujinayaan u sheegayaa alxamdu lilah ummadda khayr badan baa ku jira ummadda arrin midaysay ayaa ka soo yeeray cadowga ilaahay waxaana insha allahu tacaala aan rajaynaynaa in hamigooda iyo damacooda uu meesha ku burburo intaas kadib golaha dhaqanka wilaayada jubbooyinka ee shirkan iskugu yimid aad iyo aad baan u bogaadinayaa insha allahu tacaala sidaa la ii sheegay ilaa iyo labaatan qabiil baa halkan fadhiya degmada saakow sideed iyo toban qabiil ayaa iskugu yimid oo waxawey mowqifkooda caddeeyey haddana golaha dhaqanka gaar ahaan deegaanadan aan joogno jilib iyo kamsuuma iyo jamaame halkan ayay fadhiyaan iyo golihii guud ee nuqabada wilaayada jubbooyinka ayagoo arrinkaasi ka arrinsanaya aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waxaana idinka rajaynaynaa inuu ka soo baxo kulankan mowqif iyo waxa weeyaan iyo ta'yiid mujaahidiinta aad garab ku siinaysaan waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad beeshiinna iyo beelaha aad ka soo jeedaan aad u horkici doontaan difaaca diinta iyo dalka waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala khayr badan inuu ka soo baxo إن شاء الله تعالى كلمة دي انت سنكسو قبقبيني هذا وبالله توفيق intaas ka gadaal waxaa mid mid isugu dhiibay odayaasha oo si kooban u hadlaya shirkan waa shir weyn oo qabaa'ilka muslimiinta ee wilaayada jubbal islaamiya degaa beelahoodii ay isugu yimaadeen wuxuuna daba socdaa shirarkii iyo banaanbaxyadii lagu diidanaa nasar alxabasha ee dhulka soomaaliyeed gaar ahaan badihii inay qaadato labaatan qabiil odayaashoodii salaadiintoodii iyo waasyadoodii iyo nabadoonadoodii iyo waxgaradkoodii halkan fadhiya waxaa lagu laga tashanayaa oo loogu diyaargaroobayaa oo lagaga soo horjeedaa admaacul xabasha xabashi doonitaankeeda ay doonayso dhulkii muslimiinta ee soomaaliyeed gaar ahaan badihii inay si xaaraana ku qaadato waxaan u sheegaynaa marka annagoo ah odayaashii dhaqanka ee beelaha muslimiinta ee jubbooyinka inaan u diyaargarownay oo naftannada iyo maalkannaga iyo ehelkannaba u diyaarinay sidii dhulka muslimiinta ah loo difaaci lahaa dhulka muslimiinta loo difaaci lahaa diintooda loo difaaci lahaa dadkooda loo difaaci lahaa xabashi annasaara meesha ugu dambaysay weeyaan inay hadda badahannagii soo u sahawooto oo heshiis xaaraana ay maaragtay la gasho murtadiin wax aan qaadan karno iyo waxaan aqbali karno iyo waxaan ogolnahay midna ma aha waxaa ka soo horeeya dhiiggannaga ayaa ka soo horeeya idamka ilaahay waxay qabaa'ilku diyaar u yihiin oo halkan ka caddaynayaan inay u diyaargaroobayaan inay difaacaan dhulka muslimiinta ugu horayso saylac xabashi maxay saylac u dooratay asbaabo badan baa jira waxaa ka mid ah saylac waxay ka mid ahayd imaaraadkii herar hoos tegi jiray taariikhda bay ku lahayd jihaadkii iyo diinta islaamka in la suuliyo oo taariikhdaas m- madow iyo mugdi la geliyo waa qodob waxaa ka sii muhiimsan in kacbada halkaa lagaga duulo xabashi intay badda cas qabsato ilan ah habashii annasaara waa cadow ilaahay waa cadowga muslimiinta kacbada waa kuwii hadda kahor isku daya inay burburiyaan haddana damacooda iyo ujeedadoodu taasay daaran tahay waxaan u sheegaynaa xabasha annasaara iyo inta la socotaba inaan nahay abnaa almujaahid axmed ibraahim axmed gurey caruurtiisii inaan nahay wa abnaa asayid maxamed cabdulli xasan almujaahid inaan caruurtiisii na- caruurtoodii nahay inaan nahay caruurtii sheekh xasan barsame waxaan naftannada iyo ehelkana u diyaarinnay inaan difaacano saylac idamka ilaahay heshiiska xaaraanta ah ee quud aan jirin qoryo u gura ah wax shaqaynaya maaha idamka ilaahay wallaahi inaan annaga xarakat shabaab mujaahidiin hogaaminayso oo bariga afrika ay dowla islaamiya ay ka jirto inaanaan ogolaanaynin maartaay dekedannada iyo dhulkanaga alxabasha annasaara inay qaadato biidni illaah saa darteed waxaan leenahay qabaa'ilku kuwa diyaargaroobay waaba diyaargaroobeen meel kastoo ay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed joogto ha u diyaargaroobaan sidaan xabashi annasaara isaga dhicin lahayn innagaa dhulkanaga taaka ka mida ma qaadanaysa biidni illaah waxaa ka sokeeya qubuurahaga baa ka sokeeya waxaa halkan iskugu yimid inaan ka tashanno xabashana waxaan leenahay uma ogolaanayno inay qabsato taaka ka mid ah dhulkeena maxaa yeelay waa dal islaam ay leeyihiin dad muslimiin ay soomaaliyeed mana siini karto murtad muse bixi waxaan leenahay mana bixin karo mana siini karo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay inay u kacaan maadaama hadda qowl ay u kaceen waxaa laga rabaa inta dhiman ficil inay u kacaan ay iska reebaan ardada xabashidan kusoo duushay waddankeena xabashina soomaaliya way taqaanaa waxay lagu samayn jiray waxay ahayd oon waa la yaqaanaa dagaalkeedan waana baranay waxaa yeelay saylac waa dal soomaaliyeed waa dhul muslimiin waa dhul anaga aan leenahay umana ogolaanayno inay qabsato shirka wadatashiga beelaha soomaaliyeed ay iskugu ammaadeen looga hadlayaa badda soomaali kan bixin waxba ma dhiibi kara kan qaateen manaha ee waxba ma qaadan kara ummadda soomaaliyeed naf iyo maal waxay hayseen way ku bixinaysaa annaga waddanka soomaaliya diyaar uma aanan nihin inana qayb ka mid eh mujrimiinta etoobiya inay qaadata meelaan diyaar ugu nahay ma aha waddanka dadka muslimiinta iskale annaga taas marka nafta iyo maalkaba inaan ku bixinaan diyaar u nahay naftaynana waa awgadeynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aa garab nagu siinaya gaaladaas mujrimiinta dalka ay qaateen waxaa kuma jiraan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waddanka soomaali dad baa macnaha iibsanhaya oo maalaba qayb gadanaya waxaa iskale waddanka ummadda macnaha dhiigooda u daadanaya oo naftooda u huraya oo muslimiinta iskale weyninka oo waxbaan gati iyo waxbaan bixinaya leh oo etoobiya iyo gaal iyo jinni ay isla socdo waxba kama jiraan wuxuu gadan karana ma jire wuxuu bixin karana ma jire asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta maadaama aan nahay nuqoodii jubbooyinka aan ka wada tashanayno arrimaha soo cusboonaaday oo etoobiya ama xabashada nasaarada lagu siiyey dhulka muuse biixisku siiyey qayb ka mid ah mana ogolaanayno horena waa u diidnay raallina kama lihin maadaama aan ku hadlayno afka qabaa'ilada soomaaliyeed oo muslimiinta ah afkooda aan ku hadlayno zaylac waxay ku taallaa dhabarka mujaahidiinta dhabarka muslimiinta dhabarka nuqabada soomaaliyeed ay ku taalla oo muslimiinta ah habeenkii xala tega waaye ma arka doono mana ka aqbalo doono waxaa ku bixi doona naftaayda maalkaanya caruurtaanya habeenkaanya qof intiis naga dambeeyo lama rajaynaayo inaa meel qayb yar ka mid ah ama nusmitir ka mid ah inay qaadato xabashada etoobiya lama rajaynaayo waa maanta nuqabada oo jubbooyinka dhan waxay ka fadhiisteen ama go-aan ay ka gaareen ama ay ku tashadeen inay ka hortagaan ilaahayna waa nugu garabgelaa ma dhici doonto mana dheceeso in sha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu damaca etoobiya waa laga dhiidhiyey waana ka dhiidhinaynaa horena waa ugu dhiidhinay etoobiyana waxa ay maanta damacday wax weligeed ay arkaysa maaha in sha allahu tacaala soomaaliya way taqaanaa etoobiya mujaahidka axmed gurey oo ku qasbay inay cunto hilibka ceyrinka soomaali buu ahaa in sha allahu tacaala tii tub ka daran hadda hilib ceyrin ay cuntaaye cunto ceyrin ay cuni doontaa sida ay maanta ku socotana waa miftaaxii macnaha dhulkii soomaali galbeed lagu qaban lahaa insha allahu tacaala mujaahidiinta u kacday aan annagana garab taagannahay naf iyo maalna waa u huraynaa insha allahu tacaala biidni illaahi baari
waxay ku hadleen ama isku tasheen waa riyo riyina haddee waxa waaye waxba kama jiraan runtii waxaan leenahay kolley insha allah arrinkaad sheegteen waa riyo riyina kolley wax shaqaynayna ma aha runtii dadka islaamka alxamdulillah baa ku masan maanta waa midooween meel bay joogaan dadka islaamkuna waxaan u sheegaynaa hadde wixii ficil waa la rabaa mogi hadde wixii hadala waa la hadlay haddana waxaan ku baraarujinaynaa insha allah in hadde ficilkii la sameeyo insha allah dadka islaamka meel walba joogan waxaan leenahay in barnaamijka lagu baraarugo insha allah horna waa loogu baraarugay meel walbaa laga hadlay insha allah haddana waxaan leenahay insha allah arrinkaasi intay gabadha inaga dambayso runtii u malayn ma dhulkaas inala sheegan doono ma ma u malayna insha Allah duulahi raa naf iyo maalna waa hurayna insha Allah waa u dhimanayna dhulkaas duulahi raa badaasi inta dhulka ah islaamka uu leeyahay dadka islaamka waxaan u sheegaynaa iyo dadkan dhaqanka odayaasha u nahay naf iyo maal inaan ku bixinaan diyaar ma insha Allah talaabo iyo isheega mitir iska dhaafata nus mitir diyaar u marin insha Allah in dhulkaasi Ethiopia ay maanta soo aado waana ku dhimanaynaa meel walba aan joogno haddana waxaan leenahay haddaan odayaasha dhaqanka jubbooyinka nahay tashii maanta u fadhina wax kale maan intaa waagay inaan naf iyo maal ku hurno arrinkaasi aan ku dhimano ayaan diyaar u nahay wabilaahi tawfiiq wasalaam muctamarka maanta wuxuu qaas u yahay odayaasha dhaqanka waxaana leenahay haddii ilaah yidhaaha kolley etoobiya iyadoo maanta sida aan ahayn la yahayaa laga adkaaday etoobiya xaqiiqatan waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay imaatay iska dhaafee maanta daa'ifo islaam oo xa- xarako jihaadi a dhisan soomaaliya maanta etoobiya ilaahay idinkiisa waxba kama qaadayso Eh, soomaaliyana etoobiya soomaaliya waxay ka adkaatay ayadoo aan diin iyo dhaqan iyo dadnimo leh u rooreyso maantoo kitaabkii ilaahay loo istaagay oo annaga aan nafteenna inay u goodo aan diyaar u nahay etoobiya insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaaho sida aan jecelnahay haddii ilaah yidhaaho waa ka adkaanaynaa waana ka adkaan doonaa badda soomaaliyeed kalmeena waa badda muslimiinta iyo meesha laga ilaalin lahay muqadisaadka islaamka ximaayatu alxaramayn ashariifeyn waxaan aaminsannahay oo caqiid ahaan annagana oo aaminsannahay in ay ku taallo maxal dhahayay bariga maxal dhahayay ay ka tirsan tahay baddaas baddaas waana meesha aan ka difaaci lahayn kacbada waana meesha asalka etoobiya ay ka weerareen dadka muslimiinta oo dhan marka waxaan leeyahay badda sayla waa bad muslimiin bad soomaaliyeed kelimahan waana meelihii aan ka ilaalin lahayn muqadisaadkeenna marka waxaan taas waxaan ku gaaryeelayaa dadka muslimiinta dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay haddii hawa awal idinku jirta wadaniyad iyo soomaaliya u dagaalan maanta oo loo dagaalamayo muqadisaadka iyo diinta in la ilaaliyo idinkoo deegaankiina ku dabaqayo waxaan leeyahay waxaad soo haleeshaan dadka diinta ku run sheegay dalkana difaaciisa u diyaar ah hana aqbalina inaad ku noolaataan dadka dalkiina iyo maxaa la dhahay dhulkiina iyo baddiina iyo muqadisaadkiina maanta u fududeeyey in nasaaro si fudud ay ku helaan ayagoo ilaahayba uusan u ogolaanin in ay u soo dhowaadaan muqadisaadka maxaa la dhahay muslimiinta oo ilaahay nagu yidhi eh, inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraam kulankan wuxuu ku saabsan yahay eh, damaca etoobiya ee biyaha soomaaliya insha allahu tacaala xabashada baddeena insha allahu tacaala ma qabsan karto annaga waxaynu nahay dadkii bara hilibka cayriinka inay cunaan intay nafta nugu jirto ma socon doono heshiiskaas beentaa lasoo dhadhooway dadka muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa in la difaaco badda iyo biriga in la difaaco nin walba uu qaato qorigiisa iyo booshkiisa annaga haddaynu haddaanu nahay nuqubada soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan ku horkacno qabaa'ilaadka soomaaliyeed jihaadka iyo difaacidda dhulka soomaaliyeed iyo baddaba waxaan rabaa halkan inaan ugu baaqo dadka muslimiinta ee ku nool gobollada waqooyi muuse saamiri waxa uu sameeyey waa u jeedaan idinkoo taagtaagan oo nool oo naf idinku jirto ayuu wuxuu sameeyey inuu gato biyihii soomaaliya inuu gato baddii mise dhulkii oo aad naga kaafisaan nimankan heshiiska beenta ah galay ee dhulka raba inay siiyaan xabashada xabashada meesha maanta ay maamaahanayso waa zaylac dhulka ay naga haysatana waa dareemi kartaan soomaali galbeed cid kala hadasha ma leh xoog bay ku haysataa iyo gumaysi maantana zaylac bay sheeganayaan zaylacna waxay ugu socdaan wax kale ma aha waa xarameynka wadda loo maro micnaha xarameynka alxamdulilah walaalayaal ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah haystana nicmat alislaam waaliimaan nicmat alamni nicmat asixa ilaahgaas raxmaanka aan ku mahad celinaynaa waxaan leenahay shirkeenaan waxaan ka tashanaynana waa baddeenii iyo berrigeennii la iibgeeyey cadow loo dhiibay etoobiya ee dhashi dhigatay berrigeennii mar hore baddiyaa loo saxiixay leenlaan oo dhan etoobiyaanay u fadhiyaan dhulku waa gabalgabal waa la qaybsaday ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii dhulkeenna qaybsaday ee cadowga u baylaheeyey in ilaahay raxmaanka uu naga qabto asagaa casiis ah raxmaan ah asagaa qadiir ah asagaa maalikulmulki ah asagaa badiicu samaawaati waalardi ah asagaa khaaliqu lkhalqi laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu alcaliim ilaahay aan mugan mugan oga nahay khaa'imiintaas tuugada ah ee dalkeenna baylaheeyey cadow noo soo horkacay suurtagalna ma ahan dhulkaaga iyo gurigaaga dhashayda aan dhigto adna binaanka bax hadday u suurtagal tahay qof walba isay u taallaa barnaamijkan wuxuu ku socdaa waa caadi maxaa ka macno ah labaatan kilomitr waa caadi haddii la qaatay soomaali galbeed waa caadi waa caadi waa caadi waxay taagan tahay baar dheer waxay taagan tahay diinsoor qasax dheere baydhabo hiiraan allah raxmaan waxaan ka codsanaynaa in ilaahay damaar uu ku rido annanu naga badbaaday insha allahu tacaala etoobiyana waxaan leenahay gudubkaa wuu batay ciddii qooqdaa ayna qaaruun ayna haamaan ayna ubay ibnu khalaf ayna sanaadiid quraysh wallaahi taariikhdooda waxay noqday masbala wax wax kaba jiraan ah qashan qubka lagu daray etoobiyana waxaan leenahay insha allahu tacaala haddii aad deemaysa gargar- gardarrida iyo xadgudubka ilaahay raxmaanka isuu u aarsaday wuu yaqaanaa addoomihiisa saalixiintan asaga ayaa ku filan naajigina waa asaga annana asagaa noo baaqi ah allahu mawlaana inuu ilaahay raxmaanka ino oofsado annagoo le waxaan difaacanaynaa dalkaanagi iyo diintaanadii waxaan nahay dad muslimiin ah waan diidnay annagoo leh inaan arada ka hoos marno ayaa ka khayr badan
Ethiopia meel almeedi ka jirteen ka seedano Ethiopia hadda koow maningaton horba la dagaalanniyo meel almeeli i galon ila galana dagaalkan geegi lama hiraan way muslimiinta dhanka ha- ha kaado ilaahay tala saaradaan on ilaahay tala furno taladaayna ilaahay leeya manka gaabsadaan oo haddii ilaahay dhaho mujaahidiinta meel kasta roogana ilaahay gacantiyo guul allaasiyo yon mayo xaalada xaalad oonay dalkayna lugsu duuli buwaay dalkayna Ethiopia misiyaano on mana ku weelano kuwii hadda oonay dhuuni ra'aga ee oonay oo dhagaalaga raadiyooyna ma ra'aana ilaahay qabadee kuwaas dalkan uni iska lena ilaahay leeya uni lena muslimiinta leta ka jihaadnana dalkan annaga marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa inaan la dagaalano gaalo dhammaan inaan la dagaalano hadday etoobiya ahaan lahayd iyo hadday kenyaan ahaan lahaayeen iyo hadday burundees ahaan lahayd iyo hadday ugandhees ahaan lahayd mid kasta wuxuu duulaan ku yahay waa dalkeenna mid kasta oo maanta jooga wuxuu duulaan ku yahay uu ku socdo waa dalkeenna iyo diinteenna iyo islaamnimadeenna waxay doonayaan waxa ayaga ay wataan oo qurunka ah annagana waa diidna marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعضوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلا معناها جزية كقادان قالدان هك معناها الدقال هك جوجين لله الله سبحانه وتعالى إثيوبيا أما حبشيدة إثيوبيا ما أنت وحي رفتاه إن دل المسلمين أي قادته هذا دلكم مقياي أي حكو هايستا دد مسلمين أي كل باتيسا وحي معناها موكتهاي dalka muslimiinta ay xoogga oga haysatay in- eh, inuu ku filnaan waayo ayaa maantana saylac ay sheeganaysaa arrinkaa kuma dhemidhemi doona dheh biidni illaahi tacaala rijaal baa joogto allah subxaana wa tacaalaana u run sheegay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir ragna way tageen ayagoo istishhaadiya iyo nikhaam- khimaasi ayay baxeen insha allahu tacaala kuwana way ku sugayaan way ku diyaarsan yihiin haddaan nahay nuqobada soomaaliyeed muslimiinta ah oo ku nool bariga afrika gaar ahaan jubbal islaamiya ku nool maanta intaanu nuqobo halkan waxay u fadhida waxay tahay ka tashiga diintooda iyo dhulkooda iyo ka tash- ay- ayay ka tashanayaan wax kale halkaa u fadhiyaan ma leh etoobiya arrinkaa waa ku khasaari doontaa waadna ku lugo'i doontaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu kugu ciqaabi doonaa
waaha kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a hogaanada dhaqanka ah gobolka jubbooyinka oo ka kulmaya xaaladda guud ee waddanka iyo damaca etoobiya intaas ayaan dhegaystayaal caawa barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa kan mid lamid a intaan dib u kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي العالمين